dhalinyarada ka shaqeysa horumarinta iyo dayactirka mobilada ee ku sugan suuqyada waaweyn ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay caqabadaha kala duwan ee ay kala kulmaan bulshada xilliyada ay shaqada u hayaan dhalinyaradani oo inta badan cilad bixiya moobilada gacanta ayaa waxaa ku gadaaman duruufo kala duwan iyagoo shaqadaasi kasoo dhacsada nolol maalmeedkooda haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradani ayaa ka warbixinaya shaqadan ay qabtaan iyo caqabadaha ay kala kulmaan bulshada wallaahi mararka qaar waa waa dhacdaa hadda tusaalahaan oo kaleento aniga waxaan aad macnaha u cilad bixiyaa waxay tahay telefoonada iphone-ka oo kaleento qof baa ku imaana wuxuu leeyahay telefoonkaana baaskood ugu xiran yahay inaa oo markaas ii jooysaa rabaa kuwa warta anigoo ka duuleyna waxay tahay telefoonka mala soo xaday telefoonka si si oo shaqsi ahaan ma u leeyahay su-aalaasaan weydiina waayo haddii aan sameyno aan bilaabno inaan mar aan cilad bixin ama baaswarka aan jibin waxaa laga yaabaa in markaasi qofka laga soo xado kaleenta uu xiran yahay sheegeen g p s oo kaleenta ama information kaleenta ama sawir inuu naga qaado kaleento oo markaasi dhibaato kaleen lacagta aan raadinayn dhibaato kaleen noogu kartimaado taas anigoo ka duulina marka waxaan dhahna qofka garansiyaanka qaadan inuu telefoonka u leeyahay marka waxaa laga yaaba xataa telefoonkii isagoo markaasi oo toban shan door ama labaatan door aan dhahanay iskuurtkan kaaga jibinina laga yaabo haddana markaa sikuurtka aan ka jibino inna haddana si oo dhaho maha ma aqaana macnaha apple i d-ga telefoonka oo kaleento ma aqaana middaas caqabadaas dadku waan iskaga sii watnaa bulshada waan ku dhaqnaa okay mid waxaa kaloo sii dheer qalab waxaa jiro oo ibil waxaan ku shaqey jirnay deb dhuxulaan shidi jirnay maasha allah hadda dhuxushii waan ka nimid waxaan ku shaqaynaa hunfuraan holo keenay karuntaan ku shaqaynaa maadaamaan usii baahannahay hadda qalab kaloo casri ah oo beledkan weli aan soo gaarin oo magaalada kan laga isticmaalo aan iskaga baahannahay oo weli la soo gaarin ninka markuu maantoo kale uu yidhaaha taleefonkan ismaqalkuu ka haleysan yahay meega meega asagaaba iska jooga lacag yar qofkan micnaa isla markaas waxaa laga qaadayaa sinus dollar oo kale waxaa loogu saaraa meega sida asagana uu taleefonkiisu ugu fiicnaado oo annagana nolol maalmeedkeena aan ku helno way jiraan dad waxaa jiro markaa olaashiisu aa dhahdo waa kanay taleefonka barooweyso adigaa mashquula maahan oo taleefonka waa u dhiibtay gacantuu ku haystaa waa u barooweysanaa adigii waad sii mashquulaysaa haddaad soo jeesato qofkiiyaa waynaysaaywo shaashadaa dukaanka soo qaadiyaa saartay asigii waa waysay shaashadda maxay noqonaysaa inay adiga jeebkaaga noqoto farsamadaada iska dhaafay shaashadii aad jeebkaaga noqonayso aqaba noocaasoo kale waa la kulannaa